assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballanteena waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد waxaynu ku dhajinay kitaabkii aadaabu almucalimiin maxamed ibnu saxnuun raxmatullaahi calayh masaa'ilkii ku saabsanaa waxyaalaha laysku leeyahay ee mucalimka iyo waalidku isku leeyihiin iyo sida loo kala qaadanayo ayaynu ku sii dhex jirnay waxay noogu dambeysay masaladii ahayd mathalan ardaygani dugsi ayuu dhigan jiray kadibna uu ka baxay dugsi kale ayuu qur-aankii ku dhameeyey ma ninkii hore ee macalimkii hore dugsiga hore lahaa ayaa qaalinta iskala yeelanaya haddiiba cid la siinayo mise ka dambe ayaa yeelanaya waxaynu soo sheegnay laba suuro loo kala qaadayo labadaas suurana ay kala tahay ilmahan dugsiga hore inuu ka soo baxay isagoo qur-aanka saddex meeloodoo meelahaan ka badan aan aqoonin laba meeloodna ayaa baray markaa macalinkan dambe ayaa baray haddii marka xaalku sidaa noqdo oo suuraddu nooca ay u ekaato qaalinta iyo khatmada waxaa qaadanaya kan dambe ayaa qaadanaya haddii laakiin macalimkii hore qur-aanka uu soo dhadhoweeyey oo labaatan juz uu ka gudbiyey kadibna macalimka dambe dugsigiisa uu ku bartay toban juz iyo wixii ka yar uu ku bartay kan dambe qaalin ma qaadanayo laakiin wuxuu leeyahay waxoogaa abaalmarina ayaa la siinaya halkana sheekhu raxmatullahi caleyh masale kale ayuu ka gelayaa masaladani waxa weeyaan markii hore ilmaha waxaa laga saaray dugsiga dugsi kale ayaa la geeyey qur-aankiina marka maraaxil ayay kala noqday masaladan waxa weeyaan ilmihii oo qur-aankii sii dhammaynaya ayuu waalidkii wuxuu dhahay aniga ilmahan dugsiga waan kala baxayaa ilmihina wuxuu ku dhow yahay inuu qur-aankii dhammeeyo ayuu ku dhow yahay macalimkii markaa wuxuu dhahay haddii ilmahaaga aad la baxaasid qaalintaydii meel igu sheeg aniga waxbayga ma geli ilmahaaga inaad la baxdiyo in kale adaa iska leh laakiin ninka hadda maxaa idhahdaa maa'ida iyo alcimraan marahay intaa qur-aankaan soo gaadhsiiyey adeero dee qaalinteeda ayay bislayde qaalinteyda igala tegi mayside qaalinteyda isii hadduu dhaho maxaa lagu kala saaraya masaladaas ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi meeshan uu ka gelaya qultu waxaan idhi buuhi markaas waxaa weydiinay maxamed baa aabihii weydiinay ara'ayta ka waran low anna waalidahu akhraja haddii ilmahan waalidkiisu dugsigan uu ka saaray wa qaala waalidka uu yidhi laa yakhtimu cindaka ilmahaygu qur-aanka agtaada kuma dhammaynayo xilliguu saarayana waqad qaaraba wuxuu u dhowaaday ilmihii alkhatmi qur-aankii inuu dhammeeyo ayuu u dhowaaday wa inamaa kaanat ilujratu calaa shahrin mushqaayadda iyo ujuuradana macalinku wuxuu ku qaadanayay calaa shahrin bil buu ku qaadanaya maanaa bil walba matalan tobanka doolar hadda ilmaha laga qaado oo kale ama shan doolar laga qaado oo kale waalidku wuu dhiibayey oo billa kuba baaqanin laakiin waxa meesha ka bixi doonaa maxay tahay waa qaalintii la qaadan lahaa ayaa meesha ka baxaysa ilmina wuxuu ku dhow yahay inuu qur-aankii dhammeeyo ayuu ku dhow yahay waalidkina wuxuu rabaa in ilmihiisii kaxaysto ayuu rabaa matalan wuu la guurayaa wuu la guurayaa maxaa talaa macalinkii markaa wuxuu soo taagay maxay ilmaha kaxaysa laakiine qaalintayda isii ayuuse soo taagay fa qaala wuxuu uhi moxamed ibnu saxnuun aqdii calayhi bilkhatma ninkaa waalidkaa qaalinta waan ku xukumayaa uma laa ubaali kadibna u aabba yeeli maayo akhraja am taraka ilmihiisa amaha la baxo ama ha deysto waxba nagama gelin macalimkan halkan xaaladiisu ay maraso ee qur-aanka inuu gebagabeeyo oo wada xifdisiiyo ku dhow adana qaalintiisa ha siiyo dhahay maana qaalintiisa ha siiyo qaalintii waa lagu xukumaya waa lagu xukumayaa laakiin culimada qaarkood waxay dhaheen waxay u khuduucaysaa curfiga iyo caadada ayay u khuduucasaaye waxay leeyihiin haddii curfiga iyo caadadu ay tahay ilmaha noocaas oo kalea inaan waxba laga siininna waxba laga siin maayo haddii laakiin curfiga iyo caadadu ay tahay ilmaha khatmada ku dhow ninkii la baxay in qaalin laga qaado qaalinta waa laga qaadayaa ninkaas hadhow ilmahayu qur-aan ma dhammaynin hadduu idhaahdo maxaa qaali laga qaaday hadduu idhaahdo qur-aan ma dhammaynin laakiin qur-aanka julgiisa waa lagu baray macallinkii markaa waa rafaaday waa daalay wakhtigiisii oo dhan wuxuu ku bixiyey maxay ilmahaaguu ku bixiyey adiguna waxaad rabtaa markuu meesha ugu dambaysay oo maraayo inaad kala baxdid qaar badanoo waalidka waxay samayn doonaan markaas ay sameeyaan weliba markay arkaan in qaalinta ku soo dhowdahay ayuu dugsigan ka saarayaa kadibna suuratulmaa'idu mari uga bilow buu leeyahy marka maxaadii bartuu le aniga hadhowna ka daban muxuu leeyahay laba suuradii bartay ma laba suurad ay ga qaadaysaa qaalinta kii horena marka wuu seejinayaa qaalintii kan dambana qaalinba ma ku yeelanayo marka muxuu rabaa keliya inuu qaalinta laga qaadi lahaa meesha ka saaro ayuu rabaa ninkii marka qaabka u shaqaynaya ee waalidka ah waa lagu xukumaya waxaa laga qaaday maxay qaalinta laga qaaday qaalinta markii laga qaaday laga reebo ilmihiisa ama ha kaxaysto ama ha idhaahdo waa yahay kulay qaalinta igu tagtay ii dhammaystir ha idhaahdo sida khiyaarkaas kale qultu waxaan idhi buudhi famaa taquulu maxaad odhanaysaa sheekhow in qaala hadduu yidhaahdo waalidkii ibnii inankaygu laa yaclamu alqur'aan qur'aan ma yaqaano hal tajibu calayhi alkhatma khatma ma ku waajibaysa waa masale kaleo waalidka wuxuu dhahay qaalintu waa iga diyaar laakiin qaalintii wixii aan ku bixin lahaaba meesha ma taalo osaani u oolin ilmahaygaas inuu qur-aan bartaan anigu meesha u keensaday ilmihii meesha intuu ku jirayna wax qur-aana muu baranin ya haddii waxaa dhahda culimo allahi ninkaas haddaad ka keentaan inuu qur-aan yaqaanana qaalinta waa iga diyaar haddii qaabkaa laysku qabsado oo macalinkiina uu leeyahay anuu qur-aan waan baray waalidkina uu leeyahay ilmahayga qur-aan lama barin ilaa qur-aan la barana qaalin dhiibi maaya maxaa tala ayada lafteeda fa qaala wuxuu yidhi in qara' hadduu ka akhriyo asabiyu sabigani alqur'aana qur-aanka hadduu ka akhriyo filmusxafi musxafka hadduu toos uga akhriyo oo si dareerisa oo musxafka uga akhrinayo wa carafa xuruufahu xuruuftiisa oo dhanna uu garanayo meel kastoo lagu qoro u akhrin karo wa aqaama icraabahu icraabtiisina uu toosinayo aayaddu ku dhawaaqayana si saxa ugu dhawaaqayo wajabat waxa ugu waajibtay lilmucalimi mucalimkaas alkhatma qaalinta ku leeyay wain lam yaqra'u daahiran xataa korbayuu ka akhrinaya warka ma la fahmi maxaa la fiirinayaa ilmi kitaabka qur-aanka loo dhiibayaa kitaabka qur-aanka si dareerisa hadduu uga akhrinayo wuxuu akhrinayana ay u saxan tahay markii meelka lagu qorana uu akhrin karo macalimkii muxuu yeelanayaa qaalinta wuu yeelanaya dad baa loo daraya guddi baa loo daraya guddigaasi imtixaanka wiilkan waxay kaga qaadayaan musxafka qur-aanka kaga qaadayaan musxafka qur-aanka marka hadduu si dareerisoo nadiifa u akhrinayo muxuu helaya macalimkii qaalintiisii wuu helaya liannahu maxaa yeelay qalla waxaa yar sabiyun sabi ayaa yar yastadhiru alqur'aana awala mara qur-aanka marka ugu horeysa u dhammeeyo kor ka xifdisan maxay iska tahay waa naadir weeyaan warka waa la fahmi soo maha halkaasaa lagu kala baxaya macnaha laakiin suuradda sheekhu sheegayo waa markii ay hal shay ku socoto weeyaan laakiin hal shay oo kale hadday ku socoto waa maya way ka duwan tahay suuraddani waxay ku socotaa waa marka waxa ilmaha macalinka la siinayo uu yahay wax la qadarayo wax go-an maaha wax la qadarayo weeyaan waxa la qadarayana inta badan maamulka ayaa qadara oo macalimiinta waxa waalidka wax uga qaaday waxa weeyaan oo u xukumaya waa maamulka matala waxaanu soo marnay qof kasta markii laga qaadaya khatmada waxaa lagaga qaadayaa calaa qadri yusrihi wa cusrihi baa lagaga qaadaya sooma ninba siduu hanti u haysto iyo siduu faramaranyahi baa lagaga qaadaya xaaladda markii markaa noocaa ay tahay oo qaabka lagaga qaado waalidka khatmada lagaga qaado oo qof kastaba intuu bixin karo laga qaadayo markay noocaa ay tahay ilmihii inuu qur-aankii yaqaaniyo in kalena mucalimkii iyo waalidka isku qabsadaan markaasoo kale waxaa lasoo qaadaya musxafka qur-aanka ayaa lasoo qaadayaa si saxan hadduu u akhriyo qaab sariicana u akhrin karo walow korbayaanu ku akhrinay macallinkii maxaa la siinayaa khatmadiisii waa la siinayaa haadii waa suuro soo maa suuro kalaa jirta suuradda kala jirta waxa weeyaan macalimkii shardi buu xidhay waalidkiina shardi bay xidheen ma isla haynaa macalimku shardi buu xidho wuxuu dhahay qur-aanka haddaan ilmihiinna idiin xifdisiiyo aniga qaalin geela oo shan jira ka yar ma idinka yeelaayo wax go-aan ba u yeela sooma macalimkii shuruudda waalidka u taalana maxay tahay qaalinta waxaanu ku dhiibanaa inuu qur-aanka xifdisan yahay aan ku dhiibanaa shuruud baa la wada galay saasaa dugsiga lagu furay dugsiga noocaasa ee lagu furay noocaa lagu furay haddii ay isqabsadaan waalidkii iyo mucalimka isqabsadaan oo waalidkii uu dhaho qaalinta waa iga diyaar laakiin ilmahaygii qur-aan ma yaqaano culimo allah ha laga dhegaysto hadduu idhaahdo ilaa uu kor ka dhegaysto kor ka qabaco qaalintii macalinkaas la siin maayo limaada markan maxaa la kala galay shuruud cad oo rasmiya ayaa la kala galay mucalimkiina wuxuu shardi ka dhigtay shay banaanka yaallo oon laga dhimi karin nuqsaan iyo ziyaada midna aanay geli karin ayuu qadartay waalidkiina maxay shaqaditeen waalidkiina waxay dhigteen meesha shuruud bay dhigteen suuradda markay tahay ilaa macalimku waajibkii laga rabay uu ka soo baxo qaalin ma helaayo laakiin suuraddu markii ay tahay markuu qur-aanka u dhammeeyo in waxoogaa yar oo loo qadaray oo qofkan bain jeebadiisa looga soo qaaday la siinayo waa markaa marka ilmaha musxafka loo dhiibayo oo hadduu si fiican oo saxan u akhriyo macallinka uu helaayo khatmadiisii uu helaayo weyan warkaan faani soo maha qultu waxaan idhi buuhi markaas waxaa sii wata su'aalaha maxamed baa sii wata waxaan idhi buuhi fa in kaana hadduu yahay ka waran akhata'a mid gafaaya fii qiraa'ati almusxaf musxafkii loo dhiibay akhrintiisa ku gafayaaba wuu laaximayaa maanta oo dhan wuxuu akhrina maxay waxaan saxnayn buu akhrinaya ka waran iyada fa qaala wuxuu idhi in kaana hadduu yahay ashay-u liyasiiru wax yar hadduu qaldaayo waalghaalibu calayhi almacrifa qur-aanka intiisa badanna si saxan u akhrinaya falaa ba'sa dhibaato ma leh oo waxaan dhibaato u lahay waxa weeyaan qur-aanku waa mucjis maadaama qur-aanku mucjis yahay qof kastoo iswaala wuu qaldaa qof kastoo iswaala wuu qaldaa xaafid kastana wuu gedmadaa maadaama xaafid kasta gedmado ilmahana uu yahay qalinkii koowaad mid dhameeyey inuu meerarka qaarkood meelaha qaarkood u gafo waa laga filayaa oo la odhan maayo mucalimka muxuu hal meel u gafay la odhan maayo ee waxaa la fiirinayaa keliya ma waxaa la fiirinayaa ma akhtaadaa badan mise akhtaadaa yar haddii akhtaadu badan tahay waxaa laleeyahay macalimow ninka maxamaad barine wax soo barbaaley kadibna qaalintaa lagu siiyo haddii laakiin akhtaa yaroo kooban ay iska tahay maxaa la samaynayaa waa laga soconayaa qaala saxanuun saxanuun wuxuu dhahay walaa yajuusu ma bannaana lilmucalimi mucalimka ma bannaana an yursila inuu u dirsado asibyaana ilmaha fii xawaa'ijihi baahiyiisa inuu u dirsado uma bannaana waxaa laga raba mucalimka oo aadaabta laga raba ka mid ah in aanu u dirsanin ilmaha baahiyiisa aanu u dirsanin ayaa laga rabaa walaa yajuusu ma bannaana lilmucalimi mucalimka uma bannaana an yursila inuu u dirsado asibyaana caruurta fii xawaa'ijihi baahiyiisa inuu dirsado ma bannaana waa laga fiican yahay sababtuna waxa weeyaan waxaa ka soo baxasa in mucalimkan qur-aanka uu dhigaayo ee ilmahan uu dhigaayo uu ku bedelanayo inuu ilmihii ku kalifo inay marar badan shaqooyin ay u qabtaan mucalimiintii shaqayn jiray ee soomaalida ahayd caado iyo curfi ayay u lahaan jireen in ay ilmaha u dirsadaan shaqooyin badan ee u dirsadaan oo markii qaarkood waxaa laga yaabaa in ilmaha xoola loo dirsado waxaa laga yaabaa in ilmaha beerta iyo qodaalkeeda loo dirsado ayaa laga yaabaa laakiin culimmadu ama salafku ridwaanullaahi calayhim qofkay qur-aanka barayaan ama cilmiga ay barayaan baahiyo umay sheegan jirin manay u dirsan jirin waxaa la wariyey alxasan ibnu rabiic albuuraani sheekhaas raxmatullaahi calayhi ayaa waxaa laga wariyey wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu idriis sheekhii la ohan jiray ayaan ag fadhiyey oo cilmi aan ka baranayay wuxuu dhahay markaa markii aan darsigii dhammaystay ayaa wuxuu igu yidhi buu yidhi xasan ibnu rabiicow orodoo baxo oshnaanka geedka la yidhaahdo bal sicirkiisa suuqa iga soo ogow cabbaar markaan dhaqaaqeen socday ayuu u yeedha wuxuu dhahay buu yidhi iska dhaaf waxbaa soo raadinin sababtu maxay tahay fa innaka taktubu mini alxadiid wa ana akrahu an as'ala man yasmacu mini alxadiida shay-an wuxuu dhahay waxaad iga dhegaysataa xadiidkaad iga dhegaysataa aniguna waxaan diidanahay qof xadiidka iga dhegaysta in baahiyo aan leeyahay aan u dirsado kadaalika waxaa la wariyaa khalaf ibnu tamiim ayaa waxaa laga wariyey isagana inuu dhahay aabbahay ayaa geeriyooday deyn baa lagu lahaa marka xamsata zayaad ninkii la oran jiray oo quraada ka mid ah ayaa waxaan ku dhahay buu idhi marka aabbahay dayn baa laygu leeyahay ninka hebel la yidhaahdo ayaana dayn ku leh waxaan rabaa intaa u tagtid inaad igala hadsood iga ergeysoo tidhaahdid ninkaas khalafnu tamiim la yidhaahdo daynta aabbihii aad ku leedahay wax ka dhaaf ee arrintaa iga ergee marka xamse wuxuu igu idhi buu idhi wayxaka innahu yaqra'u calaya alqur'aan waana akrahu an ashraba min beytin min beyti man yaqra'u calaya alqur'aana almaa wuxuu dhahay buu idhi war heedheh soo ma ogid inuu ninkani qur-aanka iga dhegaysto oo qur-aanka iga barto soo ma ogid buu dhahay anigu waxaan aada u nacabahay buu dhahay nin aan qur-aanka baro gurigiisa inaan biyo ka cabo xataa waa nacabay iska dhaaf in aan dhaho wax iga daa iyo xuquuq inaan ka raadiyana hadalkeedaba iska dhaaf marka macallinka waxaa laga rabaa inuu isbaro isagu xaajaadkiisa inuu gacantiisa ku qabsado ilmaana aanu adeegsanin ayaa la rabaa culimmaduna waxay isweydiiyaanba oo fuqahadu isweydiiyaan maalan qof ayaa u dirsaday ilmo yar baahi buu u dirsaday waalidkiina ma oga ilmihii yaraa dhib baa gaadhay waxbaa soo gaadhay gaadhi baa jiiday matalan webi ayuu ku dhacay qof baas dhibaato saa ku soo gaadhay sababkiina waxaa iska leh ninkana iskale oo meeshan uu u diray dhibaatadu ay ku gaadhay waa meel aan waalidkiiba aanan ku ogeyn yaa lagu xukumayaa diyadiisii iyo xuquuqdiisii oo ay leeyihin culimadu waxaa lagu xukumayaa ninkii diray ayaa lagu xukumayaa ibnulmundir ayaa wuxuu baabaystay shraafkiisa baabu dikri tadmiini man istacaana sabiyan xuran lam yablug aw mamluukan bigayri idni mawaaliihi faasaabathu jinaaya aw yu'daa aw gayri daalik wuxuu baab ka dhigtay yaa magdhabaya ilmaha yare la kaalmaystay ee xorta ah haddii matalan qof uu kaalmaysto ilmo yar oo xora oon qaangaadhin ama addoon uu leeyahay qof kale uu kaalmaysto ciddii dhashay iyo ciddii lahaydna aan laga idan qaadanin dhib baa soo gaadhay yaa lagu leeyahay markaasa wuxuu leeyahay ijmaca musanaqna wuxuu leeyahay ajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli ilcilmi calaa ana man xamala sabiyan lam yablug aw mamluukan bigayri idni mawaaliihi calaa daaba fatalifa annahu daamin wuxuu leeyahy culimmadu waxay ku ijmaaceen qofkii sabi yar qaada oo gaadhi saara amaba addoon intuu qaado isagoon sayidkiisa ka idan qaadan gaadiid saara kadibna gaadiidkaa ka dhaca ee sidaa wax ku noqdo ku geeriyooda isaga ayaa magdhabaaya marka ilmahan yaryar ee la dirsanayo hadhow yaana mag idinku soo hoynini waxaa laga rabaa macalimiinta ay inaan la adeegsanin baa laydinka rabaa haddii la adeegsanayana waa inay tahay wax waalidku idinla ogyahay waa daadada mucalimiinta dadkaas noocaas oo kale ee diinta xambaarsan guud ahaantooda waxaa laga rabaa inay isbaraan iyagu inay khidmaystaan inay isbaraan baa laga rabaa laakiin caadadii iska liidatay ee jiri jirtay ee ahayd wadaadka in kabaa loo qaado ahayd taasi waa curfi aan fiicnayn oon qurxoonayn caado ay dadkii saalixiinta ay lahaayeenna maaha wadaadku wuxuu ahaan jiray mararka qaarkood mid loo khidmeeyey oon weligiisa qof u khidmaynin laakiin waxaa laga rabaa wadaadku isagu inuu khidmeeyo ayaa laga rabaa in mar walba loo khidmeeyo maaha haddii lagu karaamayna waa gaar laakiin asalku waxa weeyaan in xoogaaga iyo muruqaaga ilaahay ku siiyey aad ku khidmayso ku shaqaysatid wayanbagii waxaa habboon oo laga rabaa macallimka lilmucalimi macallimka waxaa laga rabaa an yaamurahum inuu faro ilmahu dugsiga ku haya bisalaati salaada inuu faro waa goorba idaa kaanuu markay yihiin banii sabci siniin toddoba sano markay gaadhaan waxaa laga rabaa inuu salaada amro wayadribahum calayhaa salaada ayuu ku garaacayaa idaa kaanuu banii cashir markii toban jir ay gaadhaanna salaada ilmaha ka taga wuu ku garaacayaa waa naska rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaguna waa murabbi muruu awlaadakum bisalaati lisabcin wadribuu calayhaa licashirin wafariquu baynahum fi lmadaajic wuxuu rasuulku dhahay ilmihiina markay toddoba sano gaadhaan salaada hala amro macnaha waa tuko tuko ayaa leeyahy lagu dili maayo tuko tago laakiin tuko ayaa la leeyahy toban sano markay gudbaana hadday ka tagaan waa lagu garaacayaa toban sano markay gaadhaanna waxaa la rabaa wiilasha iyo gabdhaha in la kala saaro oo isku qol aan la seexinin baa la rabaa gabdhaha laftooda hadday toban sano ka gudbaan waxaa la rabaa joodariga in loo kala bedelo ayaa la rabaa ayaa la rabaa waxay leeyihin culimmadu ilmarkuu toban sano ka gudbo ay inta badan dareenkiisu uu soo baxaa qariisadiisu markaasay soo baxaysaa haddii markaa wiilal iyo gabdho ay isugu jiraan hadha waxaa laga yaaba aafo inay ka dhalato ayaa laga yaaba wakadalika qaala maalik sasanu maalik uu yidhi xadahanaa canhu waxaa nooga waramay cabduraxmaan waa cabdiraxmaan bnuqaasim qaala wuxuu ihi qaala maalikun maalik wuxuu dhahay yudrabuuna calayha salaada lagu garaacayaa banuu cashirin markii ay toban sano gaadhaan wayufaraqu baynahum fi lmadaajici jiifka iyo meelahay seexanayaanna waa la kala geynayaa qultu waxaan idhi buuhi markaa dar cabdiraxmaan bnuqaasim addukuuru walinaas ma gabdhaha iyo wiilasha ayaa la kala saarayaa qaala wuxuu idhi nacam haa imaam axmed si wuxuu qabaaba hataa gabdhaha in la kala saaraayo ayuu qabaa wiilasha in la kala saarayo ayuu qabaa oo labada qolob waxaa la rabaa markay toban sano ka gudbaan mid kastaba joodarigiisa yar in la siiyo haddaan joodari loo helahayna dee meel gurigeenu ka seexdo ee la raba oo qofka halkaa seexdo kana halkaa u seexdo jirkooda waa inaanu istataabanin weeye qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu saxnuun wuxuu dhahay saxnuun wuxuu dhahay buu yidhi wayelzamuhu waxaa laasim ku noqonaysa an yucalimahum inuu baro ayaa macalimka waajib ku noqonaysa alwuduu'a weysada wasalaata iyo salaada inuu baro ayaa waajib ku noqonaysa oo muxuu u barayaa lianna daalika arrinkaasi min diinihim diintooda ayuu ka mid yahy oo ilmaha waxaa la rabaa diinka islaamka in wax laga baro wa cadada rukuucihaa salaad kastuu baraya rukuucaadkeeda ayuu barayaa wa sujuudihaa iyo inta sujuudoodu ay leedahay waalqiraa'ata fiiha iyo qiraa'ada la akhrinayo ayuu barayaa watakbiira allahu akbarta ayuu barayaa oo markastoo la takbiiranayo iyo sida loo takbiiranayo ayuu barayaa wa keyfa aljuluus markii salaada dhexeeda la fadhiisanayana qaabka loo fadhiisanayo ayuu baraya hadday iftiraash tahay iyo hadday tawarruq tahay labadaba walixraam markii salaada la xidhanayana qaabka loo xidhanayo qaabka gacmaha la dhahayo ayuu baranaya ayuu baraya wasalaam salaanta ayuu barayaayo wuxuu barayaa salaamo naqsiga assalaamu calaykum qaabka loogu dhawaaqayo ayuu barayaa wamaa shayna wuu barayaa yalzamuhum waajib ku noqonaysa fi salaati salaada dhexdeeda waajib ku noqonaysa ayuu baraya macnaa waajibaadka salaada oo dhan ayuu baraya watashahud ataxiyaadkana wuu barayaa waalqunuuti fi subxi salaada subax qunuudda la akhrinayana wuu barayaa fa innahu qunuuda salaada subax la qunuudaa min sunnati salaa salaada sunnaheeda ayay ka mid tahay wa min waajibi xaqihaa xaqeeda kuwa ku waajibina way ka mid tahay aladii kaasoo lam yazal rasuulu llahi sal salam calayha weligiiba rasuulku aanu ka zuulin xataa qabadahu allahu tacaala ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kala kulmay salawaatu ullaahi calayhi waraxmatu wa barakaatu ilaahay ammaantiisa iyo naxariistiisa iyo barakadiisuba rasuulka calayhi salaatu wasalaam korkiisa noqoto marka muxuu barayaa waa waajibaadka noocaas ayuu barayaa inta kale waa sida uu sheegay sheekhu raxmatullaahi calayhi laakiin waxaynu waxyar ka tacliiqinaa qunuuda oo ku sheegay inay ka mid tahay waajibaadka salaada iyo sunnaha raatibada inay ka mid tahay wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi uu deliishanayaa xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyo axmed iyo kheyrkiiba ay soo saareen oo werinaya anas ibnu maalik xadiidkaasi wuxuu leeyahay maa zaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa addunya rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama zuulin inuu salaada fajar qunuudaayo ilaa adduunka uu ka baxay aharku laakiin waa daciif xadiidku waa daciif waxaa ku jira nin la yidhaahdo abujacfar alraazi ayaa ku jira waa nin daciifa weeyaan hiqaadii kale ee xadiidka ka warisay anas ibnu maalikna way khilaafeen oo axaadiidta ku soo aroortay fi sixaax ku soo aroortay wuxuu leeyahy anas radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qanata shahran yadcuu calaa axyaa'in min axyaa'i alcarab huma taraka xadiidka saxda wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bil ayuu qunuudaayey salaadahoo dhanna wuu qunuudaayey qabaa'il ka mida qabaa'isha carbeed oo saxaabadiisa qaarkood xu geystana wuu habaarayey bishii markii dhammaatayna waa uu ka tegey rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku markaa qunuud salaad subax oo uu laasimay ma jirto uma ala'immatu bacda a'imadii ka dambaysana calaa daalika sidaas ayay u qunuudi jireen sheekhaasa u wata weli lam yuclam axadun minhum mid ka mida la garan maayo oo tare ka tegay alqunuuda qunuuda ka tegey fi lfajri salaada subax raqbatan canhu isagoo nacay macnaa oo qunuuda karaahiyeysanaya wa hum a'imada qunuudi jirtayna alraashiduuna waa kuwa hanuunsanaa waalmahdiyuuna ee toosnaa أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم دمانتود على ذلك أرنتاسي كتاقنايين صلاة الصبح ويقنود الشرين ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين إدي كدن بيسئر راعدينا يقنا ويقنود الشرين ساسو شيخ ليهي رحمة الله عليه وليهي laakiin sida ibni cabdilbar uu ku sheegay istidkaarkiisa culimmada badankooduna ay sheegaan qunuudda salaada subax la qunuudayo markii salafka la fiiriyo nuquusha laga soo naqlinayo waa nuquul iskhilaafsan weeyaan abubakar iyo cumar iyo cuthmaan khulafaau raashidiin iyo saxaabada kale markii la fiiriyo inay qunuudeenna waa laga soo naqliyey inaanay qunuudinna waa laga soo naqliyey qunuudda la qunuudayo salaada subaxna waa maxalu khilaaf salafka dhexdiisa iyo khalafka intaba culimada qaarkoodna waxay ka alifeenba kutubbay ka alifeen ibnu mandah ka mid a xaakim baa ka mid a khatiib albaqdaadi ayaa ka mid ah imaamu tirmidina raxmatullaahi calayhi fi ljaamic ayuu ku sheegaya masaladu inay khilaafi tahay axmed iyo isxaaqna waxa uu ka soo wariyey inay dhaheen haddii salaada subax la qunuudayo waxaa la qunuudaya markii naasilo iyo dhibaata ay jirto ayaa la qunuudaya haddii marka dhibaata ay jirto waa la qunuudayaa salaadaha oo dhanna waa la qunuudaya muslimiinta loo ducaynaya juushta ciidanka ayaa loo ducaynaya adiladuna waxay taageeraysaa oo badankeedu ay taageeraysaa haddii la qunuudayo in la qunuudayo markii naasila jirto siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yeelay sida cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu yeelay oo markuu nasaaro dagaalamayey wuu qunuudi jiray sida uu yeelay cali bn abi aalib radia allaahu canhuyo markuu khawaarijta la dagaalamayay isaguna wuu qunuuday radia allaahu canhu haddii markaa la qunuudaya maxaa la qunuudayaa xilliga naasila jirto ayaa la qunuudayaa salaada subaxna gaarkuma ahee waxaa la qunuudaya maxay tahay waa salawaadkii oo dhan ayaa la qunuudaya inta haddaynu ka soo gudubno hal masalo ayaynu baraarujin lahayn halka masaleynu baraarujin lahayn waxa weeyaan ma jirtaa duco markii matala naasile ay timaado la akhrinayo oo raatiba ah oo laga soo naqliyey rasuulka ama laga soo naqliyey khulafaa raashiduun ama salafka laga soo naqliyey oo lagu qunuudayo salaadaha dhexdooda waa maya taasi ma jirto ducada la ducaynayo waa inay munaasabad la leedahay xaadisada jirta waa inay munaasabad la leedahay intaas ayuunbaa asala cumar radia allaahu canhu markuu nasaarada habaarayey duco ka bilaabmasa allahuma cadib kafarata alkitaab ayuu ku qunuudayey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markuu qunuudayey allaahuma calayka bira'lin wadakawaan ayuu ku qunuudayey marka waxaa la rabaa maxay tahay waxaa la rabaa waxa weeyaan qofku markuu qunuudayo qunuuda uu qunuudayo naasilada jirta alfaad munaasabad la leh ayuu adeegsanaya laakiin alfaad iska taagan afar iyo labaatanka saa la akhriyo oo la kala dhaxlo oo qunuud kasta la akhriyo iyada taasi ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu mustadcafiinta u ducaynaya allah manjil waliid ibn waliid ayuu lahaa ilaahay waliid ibn waliid soo badbaadi wacayaash ibn rabiica soo badbaadi ayuu lahaa allah manjil mustadcafiin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam qunuud raatiba oo ka sugnaatayna ma jirto salafkana ridwaanullaahi calayhim qunuud raatiba oo iyadana ka sugnaatay ma jirto marka waxaa la rabaa markii la qunuudaayo qunuuduna inaanay dheeraanin labo munaasabada naasilada jirta kaar iyo alfaad munaasabad lalana lagu duceeyo naasiladu markay dhammaatana waxaa la rabaa in qunuuddu halkaas ay ku joogsato hadday sii socotana qunuude waa la sii wadayaa salaada subaxna gaarkumaahe maxaa la qunuudayaa salawaadka oo dhan ayaa la qunuudayaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk